iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee timoteyuska koowaad macallimo been ah laakiin ruuxu bayaan buu u sheegayaa in wakhtiga ugu dambaysta qaar ka fogaan doono iimaanka iyagoo dhegaysanaya ruuxaha khiyaaneeya iyo cilmiyada jinniyada oo waxay kaga fogaan doonaan labawijiilannimada dadka beenta ku hadla oo qalbigooda la gubay sida isagoo bir kulul lagu dhejiyey waxay diidaan in la guursado oo amraan in laga fogaado cuntooyinka ilaah u abuuray in kuwa rumaysta oo runta yaqaannu mahadnaqid ku aqbalaan waayo wax kasta oo ilaah abuuray wuu wanaagsan yahay waana inaan waxba la diidin haddii mahadnaqid lagu aqbalo waayo waxaa quduus lagaga dhigaa hadalka ilaah iyo ducada ciise masiix mididiinkiisa wanaagsan haddaad walaalaha waxyaalahan xusuusisid waxaad ahaan doontaa ciise masiix mididiinkiisa wanaagsan adigoo hadallada iimaanka iyo cilmiga wanaagsan oo aad raacday ku xoogaysanaya laakiin ka fogow sheekooyinka habraha oo nijaasta ah oo nafsaddaada bar cibaadaysiga waayo jidhka waxbariddiisu wax yar bay tartaa laakiinse cibaadaysigu si walba waxtar buu u leeyahay isagoo ballan u leh nolosha haatan joogta iyo tan imaanaysaba hadalku waa run waana mid istaahila in la wada aqbalo sababtan daraaddeed waannu u hawshoonnaa oo u dadaalnaa maxaa yeelay waxaannu rajo ku leennahay ilaaha nool oo badbaadiyaha u ah dadka oo dhan khusuusan kuwa rumaysan waxyaalahan dadka ku amar oo bar ninna yuusan quursan dhallinyarannimadaada laakiinse kuwa rumaystay masaal ugu noqo xagga hadalka iyo xagga dabiicadda iyo xagga jacaylka iyo xagga rumaysadka iyo xagga daahiranaantaba ilaa aan imaado akhriska iyo waaninta iyo waxbaridda u digtoonow haddayicin hibada aad haysatid oo lagugu siiyey waxyaalihii lagu sii sheegay markii waayeelladu gacmahooda ku saareen waxyaalahan ku dadaal oo nafsaddaada oo dhan u go' in horumarkaagu dadka oo dhan u muuqdo nafsaddaada iyo cilmigaagaba u digtoonow oo waxyaalahan ku sii soco waayo haddaad yeeshid nafsaddaada iyo kuwa ku dhagaystaba waad badbaadin doontaa